barnaamij waxaa maanta loo farsamayaa guud ahaanba deegaanada puntland goboladiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan imtixaanka shaadiga ee puntland oo sanadkiiba hal mar la qabto waxa weeye uniso waa imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe oo looga baxayo markaasi looga gudbiyo dugsigii dhexe ee koowaad ilaa sideedaad iyo hoose iyo dugsiga sare oo fasalka afraad ah labadaasi galaas ayaa u fadhiisanaya imtixaanka shaadiga marka isagaa shaadi la yidhahda oo labada galaas ugu dambeysa dugsiga dhexe iyo hoose iyo dugsiga sare waxaa lagu wadaa inay arday fadhiista dhowr iyo toban kun kudhawaad gaaraysa oo ka kala tirsan labada fasal ee afraad ee dugsiga sare iyo sideedaad ee dugsiga dhexe waxaa lagu wadaa in uu ka furo magaalada puntland madaxweyne ku-xeenka puntland si rasmiyan u daafurayo shahaadiga ee puntland kaasi socon doona asbuuca soo socda sidoo kale waxa uu yeelan doonaa kormeerayaal kala duwan iyo ilaaliyaal kala duwan iyo macalimiin kala duwan si gaara ula socotay loona tababaray ilaalinta iyo la socoshada imtixaanka shaadiga ee puntland imtixaankan waxaa la qabtaa bishaan oo kale sanooyinkii ugu dambeysana waxaa qaadaysay si toosa u qaadaysay si midaysan wasaaradda waxbarashada puntland oo gacan ka helaysa in wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya imtixaankan ma guud ahaan deegaanada puntland ayaa looga fadhiisanaya mise magaalooyin gaar ah
yoniso guud ahaanba puntland oo idil ayaa looga fadhiisanayaa puntland gudaheeda markaan joogno waxay ka kooban tahay sagaal gobol sagaalka gobol ee puntlandba oo ay ugu sarreyso cirifka gobolka gardafuur la yidhaahdo ama degmada caluula iyo gobolkaasi ilaa iyo gobolka mudug oo dhankaas ay galmudug kala leedahay xuduud ilaa degmada buuhoode ilaa guud ahaan gobolada puntland oo dhan si guud ayaa loogu wada fadhiisanayaa mar hore ayay dirtay wasaaradda waxbarashada tiimaamkii haddana waa ku diyaar tiim walba meeshiis ayuu diyaar ka yahay madaxweyne ku-xeenka ayaa la sugayaa inuu furo kadibna si toos ayuu wada bilaabanaya hal mar xog dhaba ma laga hayaa tirada dugsiga dhexe dugsiga hoose iyo dugsi sareba ee imtixaanka maanta u fadhiisanaya
yoniso xogta waxaa ku dhawaaqaya madaxweyne ku-xeenka puntland goordhow inta arday ee tirada rasmiga u fadhiisan doontaa fasalada sideedaad iyo fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga dhexe labadaba wasaaradda waxbarashada xalay qoraal soo saartayna waxay ka codsatay guud ahaanba puntland iyo culimada soomaaliyeed iyo waalidiintaba inay ardayda usoo duceeyaan maadaama ay yihiin jiilka cusub ee soo koraya mustaqbalkooduna uu ku xiran yahay ka gudbidda labadaasi fasal oo muhiim u ah marka la fiiriyo dhanka ardayda bal maadaama arday badan maanta imtixaan ay u fadhiisanayaan guud ahaan deegaanada puntland bal dhanka ammaanka faahfaahin naga sii
puntland ammaankeeda guud ahaan wuu iska sugan yahay laakiin si gaar ah loo sii adkeeyaa maalmaha imtixaanka uu socdo imtixaanka waxaa ilaaliya ciidamo boolisaa lagu daraa oo ilaaliyaashiisa qeybka ah marka si gaar ah loo dareemayaa dhankaasi oo in imtixaanka iyo in ardaydu ay qishaan iyo in wax isdaba maraan iyo in wax la laisdaba mariya aad baa looga taxadiraa marka ciidamo boolis oo gaar oo ilaaliya ayuu leeyahay oo qeybka ah ilaaliyaashii kormeerka imtixaanka marka dhankaasna si wanaagsan ayaa loo dareemayaa dhanka kale yonisow qaybo ka mid ah gobolka nugaal iyo dhanka hawdka xalay waxaa ka daayay roobab si fiican loogu diirsaday maadaama inta badan deegaanada puntland tobaadkii u dambeeyey roobabkii hore ugu daayay dadku ay si guurguurayeen oo weli la dareemayo in abaar dhanka ay ka jirto iyadana si fiican roobab loogu diirsado dhanka nugaasha iyo hawdka labadaba si fiican roobab baa ka daayay xalay
inkastoo weli imtixaanka uusan bilaaban oo lagu wada saddex saac bilow siduu qorshuhu yahay magaalada garowe aad ku sugan tahay dhowr iskuol oo ka mid ah goobaha imtixaanka lagu gelayo waad kormeertay bal ardayda wejiyadooda maxaa laga dhehan karaa
so ardayda waa diyaargaroobeen sanka arornimadii horeba dugsiyada sare ee puntland gaar ahaan garowe ku yaala mar hore ku diyaargaroobeen ardayda runtii farxad baa ka muuqata iyo dugsiyada dhexda waxaad arkaysaa alaha ardaydii oo xiran oo sanka arortii horeba diyaar ahayd iyo kuwii kaakiga ahaa ee dugsiga sare dugsiga sare ee gambool secondary oo ku yaala magaalada garowe caana ka ah inta badan puntland iyo soomaaliya ayaa lagu wadaa in madaxweyne ku-xeenku ka furo ardayda runtii farxad ee wejigooda ka muuqatay iyo in muddo laba iyo toban sano dadaal ay soo wadeen iyo sideed sano maanta ay soo afmeeri doonaan waalidiintoodana ducaa ayay ka codsanayaan